is Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somaali com door wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco tobanka november sanadka laba kun kow iyo labaatan waxaa saacadda afrikada bari ee waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duurnimo halkan washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socoteynaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobadaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka duhurnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan sababaha keena abaaraha soo laalaabta oo meelo badanoo soomaaliya ka midana ay ka dhacaan
dhirtii ku dahaarneed deegaanka soomaaliyeed in olredy mar hore la xaalufiyey taas marka waxay keentay in yacni meeshay ka dhalato yacni abaaro ay ka dhacaan fatahaadan ay ka dhacaan waxaad kaloo dhegeysan doontaan dhalinyaro ku shaqaysata soo saaridda alaabaha loo adeegsado aroosyada iyo xafladaha gaar ahaan dhinaca muusiga markay timaado gudaha dalka jabuuti ayaad dhegeysan doontaan ciyaarihii iyo heesihii ayaan barnaamijka ka marnay balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida muhaajiriinta ku xayiran xadka belarus oo la wadago dalka poland ayaa la sheegayaa inay isku dayeen inay xoog ku jiraan oo ay galaan gudaha dalka poland xilli ay wajahayaan qabow daran iyo cimiladu aan wanaagsanayn maamulka warsow ayaa sheegay arbacada maanta in cutubyo kale oo cidmo dheeraada la geeyey xadka si ay uga horseegaan dadkaasi doonaya inay soo galaan waddankaasi boqolaal qof ayaa xiryo ka samaystay xuduudda halkaas oo xindaabyada silga gaarka iyo askarta poland ay dhowr jeer xanibeen dadkaasi muhaajiriinta ahi ee doonaya in waddankaasi ay soo galaan poland iyo dalal kale oo midooda yurub waxa ay ku eedeeyeen belarus inay ku dhiirgelinayso muhaajiriinta ka soo jeeda bariga dhexe afghanistan iyo sidoo kale dalalka afrika inay si sharci darri ahi xadka uga gudbaan islamar ahaantaasina ay u gaaraan dalal kale oo yuruba iyadoo belarus ay ka xanaaqsan tahay islamar ahaantaasina doonaysa in ay ka argoosato dalalka midooda yurub oo cunqabateyn ku soo rogay dalkaasi belarus sababo la xidhiidha xaquuqda aadanaha iyo xadgudubyo ka dhana biniaadanimada oo lagu eedeeyay dalka belarus shiinaha wuxuu diyaar u yahay inuu si hagaagsan u maareeyo khilaafaadka kala dhexeeya maraykanka ayaa uu sheegay madaxweynaha dalkaasi shin jinbin waxaana hadalkaasi uu yidhi ka hor kulan dhinaca online-ka oo dhex mari doona labada madaxweyne ee joe biden iyo shin jinbin warqadu talaadadii akhriyay safiirka shiinaha u fadhiya maraykanka kingang oo casho sharaf ugu sameeyey guddiga qaran ee xiriirka maraykanka iyo shiinaha ee washington ayuu shin jinbin waxa uu ku sheegay in shiinuhu uu diyaar u yahay inuu maraykanka kala shaqeeyo arrimaha gobolka iyo caalamka lama shaacin taariikhda la qaban karayo kulankaasi ee uu dhici doono ee dhex mari doona shin jinbin iyo biden hase yeeshee qof warbixin laga siiyey arrintan ayaa sheegay in la filayo in kulanka uu dhaco toddobaadka soo socda door wanaagsan dhegeystayaal halkaas aad warkaasi ka dhegeysaneyseenna waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka duurnimo ee maanta aan idinkugu hayno waxaa marar badan soomaaliya kusoo lalaabtaa abaaraha kuwaas oo saameyn ku yeesha dad iyo dunyaba haddaba iyadoo ay jiraan sabab badan oo loo nisbeeyo in abaarahaasi ay sababaan ayaa waxaa jira dad aad u fara badan oo waxyaaba badan ka qoray sababaha abaaraha soo lalaabta maxamed cabdisalaan caalim ayaa buug ka qoray toban sababood oo uu sheegay in ay sababaan abaaraha dalka soomaaliya ku dhufta waxaana waraysi arrintani ku saabsan la yeeshay wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle buuggan aniga kenya markaan u soo laabto wuxuu ku saabsan yahay abaaraha iyo mataqaanaa iyo waxyaabaha sababa sidaan wada ognahay soomaaliya ama geeska afrika waxay ka mid yihiin wadamada nugul una nugul isbeddelka cimilada abaar sideeda waxaa la lahaa xilli waqtiya dheer oo biyaha la waayey ama sidii caadiga ahay yacni ay dhaafeen ayaa abaar lagu macnayn karaa waxay noqon kartaa marka abaa abaartu waxay noqon kartaa mid dadku ay sababaan iyo mid mataqaanaa oo dabiici ah soomaaliya markaan imaanno ma dhihi karno waxaani waa wax mataqaanaa dabiici ah yacni inta badan wax gacan samaysa ama dadku ay sababaan ayay u badan ayay u badantay sidaas darteed ayaan- sababtu maxay tahay makhalad siday dadku gacmahooda ugu saabaan
Een, waxay ugu sababaan tusaalaan dadku inay deegaanka u isticmaalaan si khaldan waxaa la yidhaahdaa een, khilaafaadka konferatiska waa na- wuxu- waa natiijada deegaan burburka soomaaliya waxaan wada ognahay in deegaankii la burburiyey aada loo xaalufiyey boqolkiiba toban iyo afar dhirtii ku dahaarneed deegaanka soomaaliyeed in olredy mar hore la xaalufiyey taas marka waxay keentay in yacni meeshay ka dhalato yacni abaare ay ka dhacaan fatahadan ay ka dhacaan sidaas ayay u sababi kartaa maxaa ka dhahayo jiri- eh, jaridda dhirta iyo fatahaadda webiyada iyo abaaraha
waxaa ka dhexeeya dhirtu mar waliba yacni sida sayniska lagu sharxo biyaha ama roobka ayay soo jiidataa Een, biyaha dhulka qulqula ama run ofka la yidhahdana way xakamaysaa way celisaa marka meesha hadda waxaa ka baxay maadaama la jaray waa nugul- waa nugulnaa deegaanka wuxuu noqonaa deegaan lama degaana taas marka waxay keenaysaa abaarta inay dhacdo biyihii run ofka ama qulqulayana wax celiya haddii la waayo falaadhiskii heerkii loogu talagalay iyagoon gaarin ayay fatahaada dhacayaan marka xiriir ka dhexeeya taas waa marka aad baa looga hadlaa waxbaad ka qorta buug baad ka samaysay eh, waxaani xalkooda muxuu noqonaya
Een, walaal waa mahadsan tahay si guud markaan u sheegno xalka soomaaliya horta xal biyo waa Een, waxyaabahan soo noqnoqday ee musiibada ah waxaa xal u ah een, biyaha roobka ah roobka in laga faa'iidaysto sida loogu talaga looga faa'iidaysto waxaa jira wax la yidhahdo water harvesting ama biyaha qulqulaya in la qabto taas waxay noqon kartaa in laga hortago musiibadii amase la yareeyo haddii biyo laga faa'iidaysto wixii waa laga hortegi karaa in biyihii la La kaydsado kaydsado, markii yes, ay ah.
biyuhu socdaan Ah, Mhm.
sidoo kale waxaa ka mid a yacni in la dhimo heerka mataqaanaa isku dhacyada amase mataqaanaa khilaafaadyada deegaanka la xiriira in la dhimo waxyaabahaas kula laga hortegi karaa Eh, arrintan eh, khilaafka reer miyiga isku dhacyadu waxaa waxaad ku soo aliseen in abaaraha ay saameyn ku leedahay bal dadka ushara say u fahmaan sababtu reer miyigu maalin kastay dagaalamaan abaaraha jiro maxaa ka dhexeeyana
Ee, runtii daaqa iyo biyaha waa waxa ugu weyn ee soomaaliya mataqaanaa een, colaadaha ka dhaliya waa tusaale ahaan deegaamada mataqaanaa matabaan iyo puntland matabaan iyo iyo beledweynaan dheemaagay sool iyo sanaag taariikh fac weyn oo waxaa jirta la xiriirta colaadaha biyaha biyayari baahsanaa jirta marka biyayaridaas agabkii biyaha oo yar ayaa keenaysa in mataqaanaa daaqii yarkahay oo xilli roobaadka iyo biyihii dadku isku dagaalaan meeshaasna colaado ka dhashaan dadka inay ku barakacaan
markaad fiiriso dadkiina wax ka qora deegaanka gaar ahaan abaaraha eh, dowladda soomaaliya iyo wasaaradaha ku shaqada leh ma jiraa xal waari kara oo laga gaari kara maadaama adduunkoo dhisha lagu hayo isbeddelka cimilada
haa waxaa jira mataqaanaa een, shuruucyo een, la baaskareeyey oo wasaaraduhu ay qoreen runtii kuwaas oo haddii si saxa loo dabaqo wax badan deegaanka looga qaban karo horta waxa wax weyn waxa ah in mataqaanaa dadka soomaaliyeed horta awareness ay helaan wacyiga dadka horta lasoo wacyigeliyo.
haa dadka in lasoo wacyigeliyo oo wacyigii deegaan kor loo soo qaado khataraha musiibooyinka dhacaya dadka maaragtay lagu wacyigeliyo dadka digniino hore la siiyo shuruucdii la baasgareeyey oo xafiisyada mataqaanaa shaqada kule involvementku ay baasgareeyeenna la implement- eh, la la dabaqo fuliyo, la la fuliyo dabaqo. Mhm.
la fuliyo taa marka waxay keenaysaa in la- la mataqaanaa laga hortago ama la dhimo wixii dhici lahaa Eh, jaridda dhirtu ma socota hadda
Een, s- xogaha hadda riboodyada hadda lasoo gudbiyo gaar ahaan jubbaland oo meeshii ugu dambeysay ee xaalufka ugu daran ka dhacay ay ahayd runtii wax badan iska bedelay oo waxaa la xakameeyey dhuxushii la dhoofi jiray oo markii wadamada carab carabta la geli dhihi jiray een, muxuu ahaayeen een, yacni la xa- la xayeysiin jiray dhuxusha soomaaliya la xayeysiin jiray hadda meesha ka baxda oo soomaaliya hadda ma xusna maraakiib imaada oo dhuxul dhoofiya ma jiraan macnaha waa hoos u dhac weyn ayaa jira dhir geed geedkii la jara lama beerin laakiin dhirtii yacni commercialka noqotay oo ganacsiga noqotay waa la joojiyay hadda kismaayo oo kale inta badan hadda lagama soo wariyo in mataqaanaa dhir badan inta la jaray oo dhuxulahaan loo isticmaalay oo la dhoofiyey
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdisalaan caalin oo buug ka qoray abaaraha soo laabta ee soomaaliya wuxuuna u warramayay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta ayuuna marti ku ahaa dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse dhinacii heesaha fanaanka xiriir axmed ayaan idin soo qabanaya
maalmahan istaba jooga igu adag manaantaadu wakhtiguna imaan weli adna meel fogiga aaday adna dooni muuqaaga adna meel fogiga aaday adna dooni muuqaaga maalmahan imaan weli adna meel fogiga aaday
Tug, man, I don't care. go'aankayga yay kaalay muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeenna muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeenna u bandhigay macbuudkeenna ducaiyo adkarmisay barinaan kugala maalin ducaiyo adkarmisay barinaan kugala maalin muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeenna muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeenna u bandhigay maxbuudkeenna ducaiyo karmisay barinaan ku hela maalin ducaiyo karmisay banaanka xariir axmed ayaa heesaasi ku luuqeynaya barnaamijka duurnimo ayuuna marti ku ahaa ama heesaasi aad ka dhegaysanayseen markana dhinaca iyo jabuuti waxaa jira dhalinyaro badan oo markaa ku shaqaysta farsamooyin kala gedisan oo ay noloshooda ku maareeyaan dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah kuwo soo saara agabyada loo isticmaalo mashxaraadaha iyo aroosyada goobaha ay xafladuhu ka socdaan haddaba wariyaha v o a ee dalka jabuuti sakal siciid faarax ayaa la kulantay mid ka mid ah dhalinyaradaasi warbixintan ayayna ka soo dirtay
ibraahim xaaji idriis waa muruqii soomaale ku nool magaalada jabuuti waxa uuna noloshiisa ku dabaraa iibinta durbaanka ama nasrada qofba sidoo u yaqaano isagoona xabadii ku iibaya laba kun oo faranka jabuutiya taasoo u dhiganta ku dhowaad laba iyo toban dollar isaga ayaa ku samaystay gacantiisa waxaana kala sheekaystay qaabka uu u sameeyo durbaanka haragga xoolaha ee uu ka sameeyo nooca uu yahay iyo sidoo kale qaababka kala duwan ee dadku ay xilligan durbaanka u adeegsadaan waxa uuna ii sheegay inuu ka xumaado marka uu arko dhallinyaro ka fa'anta ama iskala weyn inay qabtaan farsamooyinka gacanta taasoo qofkuu noloshiisa ku maarayn karo waxa uuna dhallinyarada kula dardaarmay inay ka kacaan fadhiga oo ugu yaraan ay isku dayaan inay bartaan farsamooyinka gacanta aroosyada iyo ayaa loo tumaa iyo sitaadkay dumarku ku tuntaan iyo qasaa'idka nebiga kolka la qaadayo calayhi salaatu wasalaam ayaa loo tuntaa waa taayo sayne nebi sayne sayne nebi sayne sayne nebi sayne salaam calayk nebi sayne qasaa'idka baa ayaa lagu tumaa iyo sitaadkoy dumarku sitay faaduma rasuuley sitay faaduma rasuule la sitay faaduma rasuuley sabaaday lagu sala hoy hoy sabaaday lagu salaye ay yidhahdaan oy soo dhawaada jaalayaalow soo dhawaada jaalayaalow soo dhawaada ay yidhahdaan markii la firi dhaqanka soomaalida xaguu kaga jiraa dhalinyaradii hore maxay ku samayn jireen waxay ku samayn jireen heelada heela yar yar la yidhaahdo oy dumarku qaadi jireen iyo bootinta heleeleele heleleele hoobe hoyaale heleleele helele allahoale hoyaho la heleleele helele hilowle hoobalo hoobo hilowle bay odhan jireen taabay ku ciyaari jireen arooska way ku soo dhaweynayeen arooska kolka la gelbinaya faadfaatiyay faayoy fooda ku geliyay oo kama faydo faadfaad kolkaas taabay ku qaadi jireen hoynabow nuuralo maxamed nabi magacsamo hoynabow nuuralo maxamed nabi afar baa dhaarti sameeyaa min laba kumaansiyaa laba cishay ingegi iyo cishadiyaa sameeyey saddex cisho cishona laban qaadi cishona laba lix cisho maa lixdaa cisho dhe sideed kumaan hele masruuf iyo waxba way gu filan tahay haragga hargee ma geel baad ku samaysaa ma lo mise ari waa lo wax kaloo noqdaaba ma jiro geelu subag malo u kala go-aa ha loodanina waxa weeyaan bay leedahay asalkeeda oo waxba ma nool wuu jilcaawun saasaan u sameeyaa aan quuto daruurigan dee uga soo uga soo ridaa reer dhalinyarada dambe hadda may kula tahay inay dhaqanka hore garanayaan iyo bahalkan dhaqan hore iska daa af soomaaligii ma garanayaan kolkan weyn la weydiiyo mid baa weydiinay qabsin baa hayaan idhi awowo ina yar kolkaa muxuu kugu jiiday buu yidhi waa halkaa calooshan bay ku jiida oo aad baan u xanuunsanaya dee dee saa tafirta maxaa usoo goosan weyda dee lacag ma haystaan idhi marka markaa tir qabsin ba ahay wuxuu moodayo qof wax ku dhufta wuxuu ku yidhi maxaad warqadii usoo goosanay af soomaali ma garanayaan ilaan maxaa saatafito usoo gowado lagu hadlaa la garan waayo af soomaaligiiba ma garanayaane dhaqankan durmaankiya waxaa maxay ka garanayaanba lix jir baa iskoolka lagu geeyey ma garanayaan af soomaaligii faransiisun baa loo bilaabay oo sidii unbay ku wadaanay ku ji- gaadheen jaamacad ku galeen dee nin kastow naftaada u dhaqdhaqaaqa oo arrisqu bayna alqadamayn buu yidhi ilaahay labada lugood dhexdooda ku jirta arsaaqadu haddaad dhaqaaqi weydana ood huruddo ilaahay waxba afka kugu guri maayo kuma siinayo dhaqdhaqaaq baa lagu yidhi haddaanad samaysan dee wadaga qaday oo ina hooyo isagu maba shaqaystay iska reeb isagu hooyaa habsaamisay kii magaalada maqaxyaha xaabaye baa maanta baabuura leh kaayna hooya jaalisi ina hooyo macnaba ma leh uu yeelo waayo waa la caymadayaa wastaad baad baran kolka waa tacliin gaar ah taadii jaamacadda eed dhigatayna waktigay soo baxda sug shaqa kuu soo baxdana taana dhankaa un ka yar wadoo kula meel warqadaha gee laakiin shaqadan aquuta daruuriga waayeynin waa inaad qabsa
warbixintaasi sagaal siciid faarax ayaa soo dirtay oo jabuuti joogta halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal markan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa laga nasanaya kulamada kala gedisan ee yurub ee kubadda cagta la ciyaaro iyadoo markaasi dhinaca kale ay dalalka qaar isku diyaarinayaan isreebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka soo socda ka dhici doona dalka qatar hase yeeshee warar goosgoos haddaan idin dulmarno naadiga aston villa ayaa waxa ay doonaysaa sida la sheegayo in ay la soo wareegto tababare cusub iyadoo isha lagu hayo tababarayaashaasina la sheegay inuu ugu horreeyo tababaraha kooxdaasi kubadda cagta ee rangeres stephen jerard oo horey ugu soo ciyaray kooxda liverpool villa ayaa waxaa dhowaantani ay iska burisay tababaraheedii waxaana markaasi la sheegayaa in sidoo kale tababarayaasha isha lagu hayo uu ku jiro tababaraha biljamka roberto martinez oo isaguna ka mid ah ragga sida aadka loogu saadaalinayo in naadiga aston villa ee dalkaasi ingiriiska uu qabto naadiga kubadda cagta ee aston villa ayaa iska burisay tababaroodii speed axaddii kadib markii shan kulan oo isxixiga naadigaasi guuldaro xoogan soo gaaray dhegaystayaal kulamada dhici doona maanta ma ahan kuwo ee kulamo xoogan ha yeeshee waxaa kulamo saaxiibtinimada dhici doona ka mid ah kosovo iyo jordan balse britole waxaa dhici doona isreebka koobka kubadda cagta adduunka oo qaaradaha kala gedisan ay ka kala dhici doonaan dhinaca iyo eshiya haddii aynu ku horeyno south korea waxay la ciyaari doontaa imaaraadka halka libnaan iyo iiraan ay sidoo kale ballansan yihiin ciraaq iyo syriya ayaa dheeli doona waxaa sidoo kale ballansan oo dheeli doona china iyo cumaan vietnam iyo jaban waxaa austraaliya ay martigelin doontaa dalka sacuudi arabiya dhinaca iyo afrika kulmo xiise badan ayaa dhici doona waxaana kooxo ay iswargi doonaan dalalka dariska uganda iyo kenya ayaa ballansan oo iyagu is arki doonaa iyadoo islamar ahaantaasina kulankaasi uu yahay mid isha lagu hayo kulankii hore ayaa ku soo idlaaday eber iyo eber marka la fiiriyo labada kooxood oo ay waddanka kenya ku ciyaareen waxaase lugtani ka dhici doontaa dalka uganda ruwanda waxay la ciyaari doontaa dalka maali oo iyadu iyadu islamar ahaantaasina ka mid a dalalka hadda u tartamaya koobka kubadda cagta adduunka inay soo baxaan kulankii hore maali ayaa sebtembar kowdeedii gool iyo waxba kaga adkaatay ruwanda waxaa sidoo kale etoobiya ay la ciyaari doontaa ghana suda africa waxay la ciyaari doontaa zimbabwe congo iyo namibiya ayaa dheli doonaa togo waxay la ciyaari doontaa senegal halka tanzaniya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ay wada dheeli doonaan benin iyo madagaskar ayaa sidoo kale ballansan oo wada ciyaari doona dhinaca iyo dalalka conmebol laysku yaraado ama latin america waxaa kooxuhu ay isku arki doonaan ecuador ayaa la ciyaari doonta xulka venezuela halka baraguay ay la ciyaari doonta chile brazil oo gurubyada hogaaminaysa waxay la ciyaari doontaa colombia halka beruna ay la dheeli doonto waddankaasi beru bolivia waxaa kooxuhu ay u kala horeeyaan brazil ayaa la ciyaar- oo ciyaartay kow iyo toban kulan waxay leedahay kow iyo soddon dhibcood argentina ayaa lix kow iyo toban kulan ciyaartay waxay leedahay shan iyo labaatan dhibcood waxaa ku xiga ecuador toddoba iyo toban dhibcood colombia lix iyo toban uruguay ayaa sidoo kale dhibcinta la mid a iska leh waxaa sidoo kale dhinaca yurub azerbaijan iyo luxemburg is arki doonaan ireland iyo portugal ayaa kulan xiiso badan indhaha lagu hayo georgia sweden greeg iyo spain ayaa dheli doonaa russia waxay la ciyaari doontaan qubrus halka malta iyo croatia slovakia waxay la ciyaari doontaa slovenia armenia iyo north macedonia ayaa dheli doona germany ayaa sidoo kale la ciyaari doontaa xulka dalka lichtenstein halka romania iyo iceland ay dheli doonaan serbia iyo qatar ayaa wada ballansan czech republic waxay la ciyaari doontaa kuwait ukraine iyo bulgaria waa kulmo sax kamid maantan kulmadaasi waa ay serbiya qatar iyo markala jiro czech republic iyo kuwait iyo ukraine iyo bulgaria inta kalena waa kulmada isbeebka kubad- kubadda cagta adduunka ee sanadka soo socda qatar ka dhici doona natiijooyinka iyo waxyaabaha kusoo kordha waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas haynoo joogto ciyaari ayaad dhegeysanayseen markana dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha marka halka aynu kaga gudubno dhinacii sugaanta ayaanu jallacayna kusoo dhawaada heestan waa tahay heestaasi waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgeliyo